bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada warka duhur qodobada ugu dooroon oo maanta idiin heynana waxaa ka mid noqon doonaa
oo kulankii maanta ay yeelan lahayn xubnaha golaha baarlamaanka oo u baaqday kooram la-aan
qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo sheegay inay la xisaabtami doonaan wasaaradda warfaafinta oo ay sheegeen in ay hadal ay jeediyeen iyadoo ay kasoo horjeesatay
dagaal u dhexeeya laba beeleed oo saaka ka dhacay deegaanka lagu magacaabo gambadhe oo hoostaga magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool madaxweynaha soomaaliya oo kulan kula qaatay daliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliyana kalana hadlay arrimo kala duwan oo muhiim ah
shacabka magaalada buurama oo si weyn uga biyadiiday damaca etoobiya iskudayga boobka badda soomaaliya jabhadda oromiya itoobiya oo la safatay soomaalida soomaaliya kana hortimid damaca abiy axmed oo ku doonayo badda soomaaliya
jabhadda oromiya oo la safatay dowladda turkiga oo sheegtay inay difaacayso xuduudaha soomaaliya haddii ogolaansho ay ka hesho dowladda soomaaliya kusimaha wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya oo magaalada dooxa kulan kula yeeshay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dalka qatar akhbaaraadka dibadda ciidamada israa'iil oo isaga baxay xaafado ka tirsan marayka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay tobanka janawari laba kun afar iyo labaatan dulmarka warkayga ayaad maqasheen u diyaargaroowa isagii oo intaasi ka faahfaahsan shiine iyo anigoo jula shaakir ayaa warka idiin akhrinaya kusoo dhawaada
aanu ku horeyne xubnaha golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta labadood aqal kulan waxa ay ku yeelan lahayn xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho kulankan ayaa u baaqday koora la-aan inta xildhibaanada qaarkood aysan soo xadirin kulankii maanta ah xubnaha labada aqal gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan abshiro oo isaguo maanta shir gudoominaya kulankan ayaa la sheegay in inta badan xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya maanta aysan soo xadirin iyadoo sidoo kalena la sheegay in xubnaha bolaha baarlamaanka ay doodoodu ay ku saabsaneyd maanta ay ka doodaan ajadayaal horyaala labada aqal ee baarlamaanka ee federaalk soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan abshiro oo isagu shirkan shir gudoominayay ayaa waxa uu ka hadlaya baaqashada kulankii maanta ee baarlamaanka
alxamdulilah rabcaalamiin raxmatullahi wabarakaatu salaan kadib xildhibaanada sharafta leh sanatarada sharafta leh soo xaadiray hadda wakhtigan aan joogno waxaa waaye lix sac oo dhiman siddeed toban daqiiqo buugga xaadirinta wuxuu furmay saakay sagaalka subaxnimo haddana saacadaan ku darnay maadaama maanta labada aqal ee wada fadhiyaan uu yahay wadajirka labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddana markaan saacad ku darnay waxaa la gaaray kow iyo tobankii waa sii sugnay si a uu u baaqanin baarlamaanka marka hadda waxaa la maraa kow iyo tobankii iyo afartan iyo wax la jiro marka intaan kadib u dulqaado weynay inaan xafiisyadeena sii fadhino waxaan go'aansanay inaan idii hor imaano labada aqale ee sharafta leh xildhibaanada maanta hadda fadhiya iyo sanatarada wax ay dembi ay leeyihiin ma jiro si fiicanay u soo xaadireen laakiin xildhibaanada maqanaa sabab u noqday sanatarada maqanaa sabab u noqday in kooramka uu baaqdo maanta uu baarlamaanka federaalka shaqey waayo xukuumadda gaar ahaan wasiiradiina waa diyaar maanta waxaan u diyaarsanayn xisaab xirkii waa soo wada waa soo wada maanta waxaan u diyaarsanayn aqrinta labaad ee xisaab xirka miisaaniyad sanadeedka labada kun labayo labaatanka marka maadaama dhinacooda diyaar ay yihiin laakiin waxaa sabab u dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka gambadhe ee magaalada laasacaanood u dhow sida warkan uu ku faahfaahinaya cali aadan
dagaal xoogan oo markaasi ka dhacay bariga laasacaanood ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan sideed ruux ayaa ku geeriyootay in ka badan toban kalena oo ay ku dhaawacmeen dagaal xoogan oo saaka ka dhacay inta u dhexeysa magaalada laasacaanood iyo gambare dagaalkan oo dhex maray laba ciidan oo hore gurmud ugu tegay s s c ayaa la sheegay in muranka uu ka dhashay ama muran uu dhex maray kaasoo gaari ciidan oo somalilan laga qabsaday dagaalkii gooja cadde ay isku qabsadeen ciidankaasi wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi uu ka dhacay nawaaxiga maraaga kadib markii ciidamo kasoo baxay guumeys oo watay gaariga somalilan laga furtay ama markaasi gaariga somalilan laga soo furtay ay jidgooyo oo u dhigteen ciidamo kale taasi oo isku dhac markaasi halkaas ka sababtay dagaalna uu dhex maray ciidamada khasaare kala duwanna uu ka dhashay dagaalka ayaa saa ciidamada ku yimid ama ka yimid guumeys ay usoo gudbeen dhinaca kambadhe oo ay hadda ay ku sugan yihiin sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah
wararka ka imaanaya dalka turkiga ayaa sheegaya in gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi turkiga uu sheegay in dowladda soomaaliya haddii ay u aqbasho ay kala shaqeyn doonaan ilaalada xeebaha soomaaliya salaamaan cabdaala ayaa warkaan sii dhamaystiraya gudoomiyaha baarlamaanka turkiga nimcaan qurtumulmuus ayaa sheegay in turkigu difaacayo xuduudaha soomaaliya haddii ay soomaaliya ka codsato iskaashi amni waxaana uu sidan ku yiri turkigu ma aqbalayno in lagu xadgudbo madax banaanida soomaaliya iyo xuduudaheeda la aqoonsan yahay etoobiya xiriir fiican ayaa inaga dhexeeya laakiin waan kasoo horjeedinaa dalaabada ama kasoo horjeednaa dalaabada etoobiya ee ku faragelisay dhulka soomaaliya soomaaliya karab ayaan ku siinaynaa in ay ku filnaato ammaanka xuduudaheeda haddayse naga codsato soomaaliya in aan u ilaalino oo aan u sugno ammaanka badda diyaar ayaynu u nahay inta intaa ama intay ku filnaanayso ammaanka xuduudkeeda iyadoo sharci iyo heshiis loo marayo waxay ku xiran tahay keliya soomaaliya oo turkiga la gasho heshiis iskaashi ah oo muddo cayiman soconaya sida heshiiskii iskaashi amni oo ay dowladda libiya ay la gashay turkiga sanadkii ee xilligaasi oo aan dowladnimada libiya difaacanay oo ay soo weerareen falaagada mafalaago xaftar hogaaminayay haddii ay soomaalida walaac amni dareemayso kama hordhaceyno wax walba rabitaanka dowladda soomaaliya ayay ku xiran yihiin turkigu markasta wuxuu ka rab taagan yahay bulshada soomaaliyeed wuxuuna aqoonsan yahay madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee xuduudaheeda gudoomiyaha baarlamaanka turkiga nimcaan ayaa sidaas yiri
mahadsanid saleymaan al cadaala jabhad hormiye etoobiya oo la safatay soomaalida waxayna ka hortimid damaca etoobiya ilkacsaa faahfaahin
jabhadda xoreynta oromiya oo dagaal kula jirta xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed ayaa si adag waxay uga hortimid damaca etoobiya ay ku doonayso qeybo ka mid ah badda soomaaliya jabhad ayaa qoraal ay soo saartay waxay isaga fogeysay inuu abiy axmed yahay nin qowmiyadda oromada ku matala heshiisyada ama tallaabooyinka uu qaadayo si gaar ah waxay u soo hadal qaadeen heshiiskii badda ee dhowaan abiy axmed uu la saxiixday madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi war-saxaafadeed ka soo baxay jabhadda oromiya oo uu ku saxiixan yahay afhayeenka jabhadda ayaa waxaa lagu caddeeyey in mar kasta maamulka uu hogaamiyo abiy axmed uu faafiyo dacaayad uu isugu ekaysiinayo inuu yahay mid matala dadka oromada sidoo kale jabhadda ayaa ficilada abiy axmed waxay ku tilmaameen kuwo marin habaabin ah oo lagu jahwareerinayo shacabka dalka etoobiya si xukunka uu usii joogo jabhadda ayaa waxay intaa raacisay in oromada uu dagaal kula jiro nidaamka uu hogaamiyo abiy axmed heshiiska hadda somalilan lala gaarayna uu yahay xeelad indhaha caalamka looga jeedinayo dagaaladii weliba dhibaatooyinka daran ee ka socda gudaha dalka etoobiya sidoo kale waxay jabhaddu ay caddaysay in heshiiska muuse biixi iyo weliba abiy axmed uu yahay xadgudub ku yahay madax banaanida dalka soomaaliya ayuu yidhi afhayeen u hadlay jabhadda oramada warkani ka soo yeeray mucaaradka etoobiya ayaa guul weyn u ah soomaaliya halka abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dalka etoobiyana uu wajahayo go-doon siyaasadeed oo caalami ah tan iyo markii uu ku soo xadgudbay madax banaanida soomaaliya ee heshiiska qarayska tuurnimada ah uu la galay madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi kadib markii uu si sharci dare ah uu ku siiyey baddhan labaatan kilomitir cabdifataax mun warbaahinta dalsan
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan kula qaatay wasaaradda gaashaandhigga saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kulankan ayaa haatan waxa uu ka socdaa wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho iyadoo kulankaas inuu shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madane xasan sheekh maxamuud oo ay weheliyaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka kuwa looga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyey damaca etoobiya ee ku aadan in iyadu ay doonayso inay badda ay ka hesho badda case gaar ahaan xuduudaha ee soomaaliya dhinaca badda ay ku leedahay kulankan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale diiradda lagu saaraya in heegan buuxo ay galaan dhammaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana kulankan sidoo kale looga hadlayaa sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab oo wejigiisa labaad la doonaya inay ka bilowdaan qeybo ka mid a deegaanada koonfur galbeed ee jubbaland madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulankan shir gudoominaya isaguna dhammaan hay-adaha ammaanka gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo talisada ciidamada qeybaha kala duwan ee xoogga dalka soomaaliyeed ku amray uu diyaargarowga difaaca dalkooda iyo weliba dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab
maantana magaalada boorama waxaa si weyn kaga dhacay banaanbax ballaaran oo lagu soo horjeedo damaca ethoobiya ay ku dooneyso badda soomaaliya iskudaygeeda ku aadan inay boobto badda banaanbaxan ayaana waxaa ka qaybgalay shacabka magaalada boorama ee gobolka oodol waxa ayna si weyn kaga dhiidhinayeen ficilkaas iyagoo qaarkood soo qoray boorar ay ku qoran yihiin baddeenu iibma ahan iyo damaca ethoobiya ayaan kasoo horjeednaa shacabka magaalada boorama ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi iyadoona inta ugu badan wadooyinka lagu arkeeyay shacabka oo boorar wata waxaana sidoo kale dadku ficilka ama banaanbaxyada ay kaga dhiidhinayeen sida ay kaga xun yihiin markii loo eego banaanbaxyadaasi iyo sidoo kale damaca ethoobiya ee badda soomaaliya waxayna guud ahaantoodba ay sheegeen in hadda ay si weyn u taageerayaan in badda soomaaliya aanan laga iibinin ethoobiya waxayna sheegeen in guud ahaanba ay u dagaalami doonaan shacabka magaalada boorama in ethoobiya aysan soo faragelin arrimaha soomaaliya
keenay dareenkaygaannu ka hadlaynaa aqbali mayno yeelina mayno in la qaato dhulkayga waxa weeyaan musabixiow waad iska hadashay waad iska hadashay axmaarada iyo waxaanad sheegaysaa wadatana wax allo kama qaadi karaan labaatan baad sheegtee mitir mitir nus balood kama qaadi karaan nus balood wallaahi haddaan baddaa ka ogolaanno haddaynu baddaa ka ogolaanno booramaa laynoogumana booramaa laynaga qaado wallaahi alcadiim waa nin fadhigaa fadhiga noqdo odayaal dhallinyara odayaal waxbaa ka sugina odayaal yaa waxba laga sugin innagaa maanta dhulkan ka shaqayno ka talinayna waa soo arrintaa diyaar ma nihin baddeenu inaa ilaashino soo diyaar ma nihin baddeenu inaa ku dhimanno soo diyaar ma nihin
soomaali lagu soo dego nin walba qabiil buu leeyahay dawladna waa wada yeelan karaa laakiin bil lama wada yeelan karo ninku yidhi sinaan mayno arrintiis sariintiisa dekada berberi waxay noqonaysaa goob ganacsi waxay noqonaysaa dekad caalamiya idinkana waxaan keenayaa xeryo ciidama ka dhigaya wax caqliga gala maaha muusaan kelmadu sheegayaa meelaha samiroo degan yahay iyo badahooda kamama tali karo nin iska yidhi weeyaan haddaanu nahay dhallinyarta kala buursi annaga manda ayaga annagana waxna weydiin awal haddaanaan jiifna annagu maanta ma jiifno annagu annagoo soomaali arkayna lagama yaabo in annaga xabasho lagu maysato annaga in xabasho dalka u hadho lagama yaabo muuse hadday intiinu kaa ogolaatay gadabuusi waa mid gadabuusi waa guud muuse lagama yaabo marnaba inaan dalkaagu beex noqdo inaan dalkayga la gato annagaa dalkayga ilaahay subxaana watacaala maad u sugnaatay marka labaadna waxaan doonayaa inaan magacii shacabkii magaalada boorme ee guud ahaantood ka qayb qaatay in maanta isku soo baxan uu dhaco aana fariinta u diraya waxa weeyaan waa kuwa xukuumadda lagu matala oo ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradu laba bilood ka hor fariin waxaa noo dirayanaa etoobiya oo dhul ay karaysto ma rabto ee bada yeelatay rabtaa maanta waxay halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana ciidamada israa'iil ayaa isaga baxay qeybo ka badan qeybo badan oo ka mid ah magaalada khaza iyagoona la sheegay in intii ugu badnayd in ciidankooda ay kala baxeen magaalada khaza ra-iisul wasaaraha dalkaasi yuhuuda benyamin netanyahu iyo weliba wasiirkiisa gaashaandhiga ayaa sheegay sidoo kale in ay yareyn doonaan dhammaan duqeymihii ay ka wadeen marayka khaza iyagoona sheegay inaan xilligan loo baahnayn in duqeynta ay sii socoto lama oga sababaha dhabta ee ka dambeysa arrintan inkastoo cadaadis xoogan uu kaga yimid dowladda dalka maraykanka antony blinken xokeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka dib uu noqday talaabiib ayaa kulan uu la soo qaatay madaxda carabta iyo weliba dalka turkiga ayaa dhammaantood waxay ka wadisnaa aragtida ah in marka hore la joojiyo dhammaan xabad joojinta ilaa i abid islamarkaana gargaar loo fidiyo shacabka ku dhaqan dalkaasi israa'il islamarkaana la helo dowlad madax bannaan oo ay leedahay oo ay leeyihi shacabka reer falastiin si ay israa'iil nabad u hesho
warkii duur aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa nagintaa ciduu warkayga seega barahina bulshada ayay ka heli karaan ammaane alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel